aan kula kulmo xildhibaan dowladgoboleedkan ee hadda diyaarka u ah inay gutaan howshooda xildhibaannimo ee golaha shacabka iyo baarlamaanka soomaaliyeed halkaan kula kulmay musharax ahaan waxaan u sheegay barnaamijkayga ku aadan musharaxnimada iyo afartan soo socota sidii dalkan runtii lagu wada lahaa loo soo rogi lahaa xasiloonni siyaasadeed sidii dalka kan looga saari lahaa isqaqabsa dambeeto iyo madaxweyne iyo ra wasaare ishaysta sidii ummadda soomaaliyeed isugu hayn lahaa dib heshiisiin saxa looga yeeli lahaa sidii amni loo dhisi lahaa sidii nidaamka federaalka aan haysanno looga dhigi lahaa nidaam u shaqeeya dalka iyo dadka waxyaabahaasoo dhan an isku soo qaadnay sidii dhaqaalaha iyadana loo abuuri lahaa dhaqaale dhallinyarada soomaaliyeed